magaalada burtinle ee gobolka lugaale ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay sagaashan arday oo masaajidka hidaaya ka dhammaystay kitaabo diini ah oo kale ah mi-atul xadiis iyo baabulfiqi munaasabadda lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka masjidka culimaa uddiin macalimiin arday iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh cabdiraxmaan axmed macalin oo ka mid ah macalimiinta ardayda waxbartay ayaa ka warbixiyay ardayda dhammaysay kutubta markan waxay kitaabo uga socotay arday iskugu jira rag iyo dumar ama wiilal iyo gabdho waxaa u socotay laba kitaab bacd almaqrib kitaab yaroo fiqia baa u socday bacd alcishana kitaab yaroo xadiisa ayaa u socday kitaabkii xadiiska marka bacd alcishaa wuu dhammaaday boqol xadiis buu ahaa wuu dhammaaday way lagu soo celiyey mar labaad mar labaad buu dhammaaday kitaabkii fiqigahaana afar jus buu ahaa juskiisii koowaad ayaa dhammaaday isna waa lagu soo celiyey mar labaad imtixaan baynu qaadnay sida maadiga oo kale waad aragteenoo ilmaha imtixaamaad baa laga qaadaa imtixaamiyuu leeyahay teeran buu leeyahay fiinal buu leeyahay shahri buu leeyahay isbuuci buu leeyahay nidaamka noocaasa annagoo adeegsanayna imtixaan baynu qaadnay imtixaamka ardada la rabay inay u fadhiisato waxay ahaayeen siddeetan iyo dhowr arday markii laysku daro gabdhaha iyo wiilasha laakiin waxaa nasiib u yeeshay oo imtixaamkaa galay lixdan iyo afar arday ayaa imtixaamkaas galay ardaydaa marka ka maqan maadaama siddeetan iyo dheeri la rabay inay galaan cudurdaal jira aawadiis bay ku maqnaayeen qaybo safarro galay qaybo xanuunsaday xaalooyin badan ayay u gooyeen oo markaas waxa weeye u saamixi weyday imtixaamka inay ka qayb qaataan lixdan iyo afar arday baa hadda imtixaamkoodii waxa weeye halkan galay lixdan iyo afarta arday qayb ka mida waxay galeen hal maado qayb ka midana waxay galeen laba maado xoogga waxaan saarnay marka ardayda labada maado gashay oo fiqiga iyo xadiiskaba galay ardaydaas ayaannu si gaara waxa weye dhibcahoodii xoogga u saarnay waxaa kaalin galay oo waxaa weeye sidii la rabay u guulaystay siddeed iyo toban arday siddeed iyo tobanka arday insha allahu tacaala abaalmarintoodii halkanay taalla waxaa loo diyaariyey kitaabta hadda u dhammaaday kuwii loogu xijin lahaa ayaa loo diyaariyey iyo waxyaalo kale oo dheeri ah qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey macallimiinta iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada culumta diiniga markaad aalibcilmi noqotaan waxaa laydinka rabaa ta'adub gaara inaad yeelataan diintu waxay leedahay astaan gaara waxay leedahay dhaqan gaara waa inaad ka baxdaan dhallinyarada noocyada kale aydan la socon la fadhiisan waa inaad idinka muuqato diintu oo culummo noqotaan alculamaa warasatu ambiyaai ambiyadii calayhimsalaam ee nebi moxamed calayh salaatu salaam lagu khatimay ugu dambeeyey baad waxaad tihiin dhaxalkoodii marka waxaad xambaarsantihiin waa qur-aanka ilaahay iyo diinta ilaahay hidaayo oo dhowaan ku soo biiray masaajidada degmada buurtinle runtii wax weyn buu soo kordhiyey oo diinta iyo acmaasha ku soo kordhiyey waayo habeenadan isaga cishaha ku tukanay intaan joogayoo caawa waayadhahay ardadu laakiin awar dad badan baa jooga dhallinyaraadoo kutubka maaragtay dhegaysanayay oo kutubka akhriyayay waxaan marka la hadlayaa raggan soo korayay iyo gabdhaha kan waxaan leeyahay waxaad tihiin idinku culimmadii iyo mushiikhdii barri baad tihiin kuwii waxaad tihiin kun iyo afar boqol iyo afartan iyo toddoba mayl marana mase sideed nebi maxamed calayhi salaam xilligii u ikhra ilaa intaas shiikh baa soo waday shiikhba shiikh buu dhiibaya shiikhba shiikh buu dhiibaya sidaa hadda sheekh cabdullaahi ilaahay khayr ha siiyeeya xertiisu ay hadda inoo ku akhriyayso baa idinkuna barri waxaad tihiin culimmadii barri diinta sii wadi lahayd oo laydinka aflixi lahaa oo idinkuna dad soo saari lahaa marka waxaa la rabaa maandhooyinow inaad noqotaan kuwa ku xidhan masaajidka kuwa macallimiintooda iyo shiikhdooda maaragtay ka xishooda oo qadiriya oo waalid u aqoonsada kuwa waxa la barayo oo ay baranayaan oo diinta ku dheganaada oo kutubka safirbartamaalayadaa safraadiisii baa laydinka rabaa masjidka hidaaya ee ku yaala magaalada burtinle ee gobolka nugaal ayaa arday fara badan looga dhameeyey kutubo diini ah tan iyo markii la dhisay masjidka